haweenkani oo horey u bartay cunto karinta ayaa hadda sameeya cuntooyinka fudfudud sida duulshaha iyo noocyada kala duwan ee rootiga oo ay hab casriya u sameeyaan dumarkani ayaa cuntooyinkani ay sameeyaan waxaa ka iibsada qaybaha kala duwan ee bulshada reer kismaayo hooyooyinkan ayaana shaqadani ka maareeya noloshooda haweenkani oo aan ku booqanay goobta ay ku shaqeeyaan ayaa inooga warbixiyey shaqadani ay qabtaan habka ay cuntooyinka fudfudud u sameeyaan waxayna noo sheegeen haystaan qalab casri ah oo ay wax ku sameeyaan dad tababaryaala naloo keenay muddo afar bilood a nala tababarayay wixii waan baranay wixii markaan baranay oo intaasna kiradii iyo korontadii ayaga ay naga bixinayeen intaa wax baranayn afarta bilood ayaga korontadii iyo kiradii naga bixinayeen marka dambena waxaa la yidhi meel kiraysto saddex bilood horumarista kirada naga bixiyeen oo meel dega korontada iska bixiya shaqaystaana la yidhi waxaan sameynay rooti oo la yidhaahdo islays oo haddii waa xiliga la dhahno mukaati la dhaho oo rooti jarjaran oo kismaayaba laga helayn hadda soomaali hata meel lagu sameeyey ani ma aan arkin kenya ma ogi soomaali hata meel ama dibidahaas rootigaas horta shaqada ugu weyn iyo farsamadan waxaa dhan abaabulkeedna wax ugu weynbo rootigaas waay rootigaas macnaha magaalada ma laga aqoonin annagaa ku bilownay waana la bartay si fiicanan haddana loogu gataa maxay aheede doolsho isagana hilib leh ayaan samaynaa oo nooc walba leh doolsho yaryar waa weyn nooc walba leh iyo mid hilib lehba rooti yaryar waan samaynaa rootiga yaryarka laakiin waxaa ka muhiimsan rootiga waaweyn waxaan qabanaa adeegaanaan ku shaqaynaa sida hadda doolshaha oo kale rootiyada oo dhowr nooca rootiga dhowr noocan ka samaynaa waxaan ka samaynaa mukaati sida islayska ama mukaati ama isla sida loo yaqaano rootiga caadiga ah oo hambeegarka la dhaho waa samaynaa rootiga kale caadiga ah oo miisaska lagu gado waa samaynaa waxaan samaynaa macnaha doolshaha oo ilaa afar nooc ah yaryar moodo dhexe iyo moodooyinkaas waan samaynaa muddo dheer baan soo shaqaynay ilaa afar sano waa soo shaqaynaynay marba macnaha teemba teem hadda teemka ugu fiicna waan taagna laakiin caqabadana hortaagan waxoogaa dabkaa nagu xun markii hore macallin baa kenyana looga keenay laakiin hadda anagaa macallimiina wax wax noo dirsada haddaan helo wax kasta qabanayna ilaahay baa mahaddaa iskale subxaana watacaala waxna waan ku qabnaayo haddaanan wax ku qabin waa ka tegi lahayn haweenkii badnaa way naga kala tageen hadda lix qofaan kusoo hadhnay waxaan noqonaynaa kumbani dhan oo shaqaynaya meelo badan weliba u shaqaynaya hadda dad badan oo ganacsataa waxay dhaheen waxaad noo soo samaysaan macmacaanka alaabtiisa haddana qalabkan casrigoon magaalada olina waaba haysanaa ilaahay baa mahaddaa iska leh wallaahi qalabkan wuxuu soo saaraa hadda tan weyn oo kale waa kuukarkii wax karinayay tan waa dhaladii kaydinaysay tan rootiga markii la dubaa lagu jeexaa taas waa qastaa birahaas miisaska waxaa la saaraa marka uu qaboobayo lagu qaboojinayo tan waa lagu fixiyaayo waa kululayso way kicisaa waxaa jira haween badan oo soomaaliyeed oo leh xirfado kala duwan oo ay ku shaqaystaan si ay noloshooda u maareeyaan